dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan isu kasta maqalka raadiyo xaadado idinsoo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wareysadoo habeenka soddonka aad maqashaan marka laga reebo habeenba jimcaha
kursigaasan aasaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war aan weliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii haysid kore waana iilaqobsid kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
mar kale kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal wahnimo axada isna soo gelayso taarada ay ku aasaysan tahay kowda bisha sagaalaad ee sebteembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha caawa barnamijkan kusoo qaadi doona waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan wuxuu maanta uu ka daafuray dhismaha golo deegaana halkaas laga hirgelinayo faahfaanin ku saabsan ayaan xulashada wareysada goror aad ku dhegaysa doontiin gobolka gedo qaybo ka mida waxaa maanta ka dhacay banaanbaxkii ugu xooganaa oo dowladda federaalk soomaaliya looga dalbanayo in ay sii deyso wasiirka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland faahfaano ku saabsan ayaad barnaamijkan caawan kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnamijkan aad ku dhegayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona duqeymo xoogan ayaa maantay waxay ka dhaceen qaybo ka mida gobolka gedo khasaare isku jir dhimashii dhaawac ayaa halkaas laga soo warinaya dhowr guri waa gubteen ninna waa dhaawacdo dhaawac fudud buu noqday waa ka qaxeen magaaladii dadkii waa ka barakacay tuulooyin banaanadaas geedahaas duurarka abasawdaasay u qaxeen xilligaa jiilaalka ah dadka ooman ama oomanahan iyo kuleylkan ka qaxay magaaladii ay deganaayeen dhibkooda waa garanaysaa ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta waxay kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda muqdisho ay ka wada hadleen horumarinta gobolka waxyaabaha kale caawa aad dhegaysa doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray xarga wasiirka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland hadal ay soo saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaan idiin soo gudbi doonaa guddiga amniga iyo maamulka jubbaland ayaa war ka soo saaray xarga wasiirka amniga haddaba warkaas wuxuu yahay ayaad idiin soo gudbi doonaa ergame tileysta magaalada cadaado ayaa dhusamare u tegay ka qaybgalka shirka debshisinta ee beelaha deegaanada galmudug haddaba mayuu dhammaaday dabashaha reer cadaada ee ahaa ka qaybgalka shirka debshisinta ee beelaha deegaanada galmudug waxaan rabnaa haddii alla qadaro tabashadii cadaadood ooashiire xaaji saleebaan inaan ka wada sheekaysano raggeena dhuusmareeb jooga iyo ragga deegaanaas kala jooga aan wixii aan ka wada qayb qaadan karno marka annaga tabashadaasi sidii ay naga tahay saleebaanna lagama qancin annaguna kama qanacsanin faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona qodobada ugu soo kora xubintii kalamaan qaybaha u dambe ee barnaamijka wax ku dhegaysa doonteen heestan wax kastoo la ego nolosha dunidu waa dabkee hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa hadduu dabkii dhaxmoodo maxaa lagu diiriyaa
qodobadaas ugu soo koranta barnaamijka ku jirna ayaa dhegeysa doontiin barnaamijka waxaa soo saraakaan caawa ka tegi doona anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifa ayaa barnaamijkii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada sinaw qabiil qabiil u qaybsamay baan aho qalbigu way ololay
waayaha kula wanaagsan ayaanu leenahay barnaamijka xulashada wareysada ayaa dhegeystaan saaradii xadaado ayuunu waydanka iimaanaya kusoo dhadow barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ergada degmada cadaad uga qaybgalaysa shirka dibshidinta ee beelaha deegaanada galmudug ayaa maanta waxay gaareen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug wafdigan uga koobma hogaamiyaasha bulshada iyo daldhaqameed ayaa waa halkaasi sidii horan ugu soo dhaweeyey xubno ka tirsan guddiga qabaqaabada shirka dibshidinta ee beelaha deegaanada galmudug waxaa garad ergada horey dhuusamare u gaartay iyo bulshada caasimadda galmudug ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xubnaha ergada cadaada ee maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaa la dejiyey halkii loogu talagalay waxayna uga mahad celishaan sida deereen ee loo soo dhaweeyey iyo sida ay uga diyaargaroobayaan ka qaybgalka shirka dibshidinta beelaha deegaanada galmudug haddaba miyuu dhammaaday tabashada reecada ay ka qabeen shirka dibshidinta ee dhowaan ka furmi doona magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa caawa su-aalahaasi su-aal kale aan weydiiyey cumar macali cali oo loo yaqaana imaamka islamarkaasna hogaaminayay ergada maantay tagtay dhuusamareeb kuwaasoo sheegay in cadaad ku mataleen kana qaybgeli doonaan shirka dibshidinta beelaha deegaanada galmudug kaasoo dhowaan dhuusamareeb ka furmi doona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على من لا نبي بعده marka hore waxaan ahayn wafd ka yimid magaalada muqdisho awalna waxaan soo marno kasoo qayb galnay shirkii hubiyo ee baleda abargeli hubiyo ku qabatay labaatan iyo laba maalmoodaan meeshaas soo joogno hubiyo kadibna maanta arbacadii dhaweedaan magaalada muqdisho kusoo laabanay maantayna xamaraan kasoo kacnay kasoo kicisanay marka annaga waxaan nahay saxiixayaashii odayaashii saxiixayaasha ahaa ee beesha saleebaan maaragtay soomaalihii ka koobay saxiixayaashii qaybtii saleebaanan ahayn waxaanana casuuntay wasaaradda arrimaha gudaha casuumaadaas ayaan ku nimid magaaladan dhuusmareeb iyo shaqada hadda laga wado ayaanan maaragtay soo gaarnay natiijaduna waxay ahayd waxaana casuuntay dawlad annaguna waxaa nahay saxiixayaal oo odayaasha saxiixayaashaasi adinkuba ogtiin ama la socotaan marka arrintaasaan ku nimid sababtuna saasay waa gartay yaa kugu helinaya safarkaaga
safarkeena waxaa lagu weliyaa ilaa waxaan nahay maaragtay shan xubnoodaan ahayn hadda oo kala ah bashiir maxamed aadan oo waskari jiri loo yaqaano cabdullaahi maxamed carab oo jabuuti loo yaqaano cabdinuur axmed beeriye oo afhayeenka beeraha wiya ah kana soo jeeda deegaanka aan ka soo jeedno iyo cabdirashiid macalin maxamuud sheekh cumar shantaas xubnood ayaan hadda maanta ku raggu way badnaayeen laakiin hadda intaasa maanta ilaahay wuxuu qadaray inaan dhuusmareebo dhammaadno sidaasaana nahay waxgaradka cadaado imaan dadka reer cadaado waxay qabaan tabasho xoogan marka ee, haddana la soconnaa inaan tabashada wax xala laga gaarin marka qorshahan aad ku tagteen dhuusamareeb ma- mid adin idin gaaraha
radio cadaada horta codkaaga sax laa ku barakayo annagu dad mas-uuliyeena nahay waadnama og tahay wax idiin gaara marka xoogaa kelmadaasi kelmadii ku habboona nagu habboona annaga ma ahan dadka cadaadana wax tabashay qabaan wax tabashadaas dadka qabaanna ka mid nahay kuna waafaqsan nahay kuna taageersan nahay aan horena ula qabnay ugana qayb qaadanay adiguna aad ogsoon tahay haddeerna aan mawqifkeenni aanan ka tanasulin oo uu sidii yahay balse haddee waxaan ku yidhi annagu saxiixayaala nahay wasaaradda arrimaha gudaha na casuuntay dowladda soomaaliyada na casuuntay dowladdan qayb ka nahay sidaas ayaan ku nimid laakiin tabashada saleebaan kabdaan nahay wixii ma garanaysaa laga qab karo iyo meeshii laga aadi karo iyo halka loo dhaqaaqayana hadda maanta odayaasha cayaajoora ka mida waa wada hadalnay kuwa hobiyo joogaan la hadalnay waxaana ka wada hadalnay inaan wada tashanno annagu mas-uuliyeenaan nahay dhusmaryadaan hadda joognaa odayaashii waxay joogaan qayb cadaaday joogaan qaybna hobiyay joogtaa waxaan rabnaa haddii alla qadaro tabashadii cadaadood oo bashiire xaaji saleebaan inaanu bal maaragtay ka wada sheekaysanno raggeena dhuusmareeb jooga iyo ragga deegaanaas kala joogaa Ee, waa aan gartay.
wixii aan ka wada qayb qaadan karno marka annaga tabashadaasi sidii ay naga tahay saleebaanna lagama qancin annaguna kama qanacsanin Ee, waa gartay odayaasha dhowr jeer ayay horey ugu celishay inaysan tegi doonin magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug oo ay taalo gobasha dibshisiinta ee shirkeeda marka haddaadan odayaashaana la tashan oo aadna ku- isku qancin inaad dhuusamareeb aad shirka uga qayb gashaan marka soo lama dhigi karo socdaalkiin waa mid adinka idin gaar ah oo kuma matarshaan waxgaradka deegaanka sidoo kale shacabka deegaanka nalama dhihi karo horta nalama dhihi karo annagu deegaankan ka soo jeednaa mas-uuliyiintaan ka mid nahay madaxda saleebaanaan ka mid nahay taladaan wax ku leenahay qofkii madaxa ee saleebaana ama oday ha noqde ama siyaasi ha noqde meeshuu taguu saleebaan ku matalaa laakiin arrinta oon jirtaay waxay tahay annaga mas-uuliyadeenna lagama walwalsane waxaa laga walwalsane waxa waaye wax tabashadii beesha reexaan saleebaan ee jirtay ee layidhi dhuusamareeb lama aadayo ee rag maaragtay bahdi ka tirsano mas-uuliyada maanta dhuusamareeb ay yimaadeen arrinkaasi maxaa isbedelaa tiri waxaan kun inagu saxiixayaalanahay wasaaradda arrimaha gudahanna casuuntaanku nidhi tabashada saleebaanna waxaan diyaaro nahay wixii aan ka qayb qaadan karno inaan la wadaagno odayaasha iyo ehelkeenna aan la wadaagno dowladda la wadaagno oo haddii ilaahay qadaro ma rabno inaan noqono magacyaale waxaan rabnaa inaan dadka ku habboon oo ay kusiisto dowladda ka filan aan la wadaagno waxaana rabnaa wax saleebaan la horgeyi karo oo odayaasha la horgeyi karo oo dadka waxa ay maaragtay ka qabaan aragtidaasi lagala laga qanci karo inaan raadinana waa rabnaa raggeen hadda dhuusamareeb joognaa laakiin waxa saleebaan qabaanaan wax ka qabnaa anag waxaana rabnaa haddii shaqo la qabanayo odayaasha dhaqanka oo rasmiga ah inay wax ka qabtaan inay ka qayb galaan sidaasaan aaminsannahay sidaasaan ku tala bixinaynaa sidaasaan ku tala bixinay odayaasha saleebaan inay ka qayb galaan wixii talaa ee ka socda maaragtay galmudug dhexdeeda waa masalo saxa sidaasaana rabnaa anagu maaragtay dadaal ku bixinno iyo wakti ku bixinno waa gartay odayaasha waa gartay waxgaradka deegaanka oo caaway ee nala hadlay waxay noo sheegeen inaan ku matirin shirka dhawaan ka furmi doona ee dhuusamareeb aadna tihiin dad ayagoo dana gaar ah ugu socda dhuusamareeb raadi cadaada ma rabo anugu hadda inaan ku mashquulo nama matela iyo waana matela laakiin waxaan ogahay taleebaan waxa ay tabanayaan inay wax sax ay yihiin oo ay yihiin waxaan isku ogeyn oo annaguna aan qayb ka nahay wax qabashadiina sidiiyaan u taagannahay intii deegaankaas laga qabaana ka qabnaa dadkaana ka mid nahay intaasaan badanaan ku idhaa waxgaradka ee deegaanka dhowr jeer waxay sheegeen in tabashadooda aysan ugu aadayn dhuusamareeb islamarkaasna ay doonayaan in lagu xaliyo cadaado oo mas-uuliyiinta tabashada ay ka qabaan cadaada ay imaan doonaan marka adinka haddaad tabasho aad bixinaysaan maxaa idin geeyey dhuusamareeb oo inta dib usoo laabtaan cadaado aad baadi markii la raadinaayo ninba meeluu ka raadiyaa nina laamigu ku baxaa nin jidcadayaashu ku baxaa ninaanta wadadoo dhan ka leexdo meel kale ka raadiyaa annagoo odayaasha cadaadood in loo tago laga yimaado waa sheegnay ra-iisul wasaarahaan usoo jeedinay waa garta haddaa usoo jeeseen maxaad u aad maanta dhuusamareeb aadeen waxaan uusamareeb waxaan ku niri wasaaradda arrimaha gudaha nacasuntay waana wasaaradii dowladda soomaaliya ka tirsaneed annaguna soomaaliyaan ka tirsannahay odayaashii saxayaashaasaana nahay casuumaadaasaan ku tagnay saasaana ku aadnay waa gartay waxgaradka waa gartay waxgaradka deegaanka cadaado maxay ku qayb uga noqon waayeen dadka ay wasaaradda arrimaha gudaha ay casuunto loogu talagashay kastan ka qayb galaan oo adin gaar aad ii casuunta waxgaradka cadaado annagaa ka mida waxgaradka cadaado annagaa ka mida waxgaradka cadaada kama baxsanin haddii waxgaradka reer cadaada la casuumi lahaana annagana la casuumay annagaana ka mida saxiixayaalaanana waana kuu sheegay adiguna waa og daraadi cadaade waa gartay odayaasha guurtiga ah ee meeshaan jooga waxay leeyihiin waxa dhuusamareeb ka socda annagoo shaqa kumaa lihiin marka haddaa adinkuna aad leedihiin waxgaradka deegaankana odayaashana ay leeyihin waxgaradka deegaankana yaa saxa oo warkooda la qaadan karaa odayaasha guurtida ee deegaanka cadaado iyo annagu wax aan isku khilaafsannahay ma jirto saleebaan waxay tabanayaan waa isku waafaqsannahay ka midaana nahay wax laysku khilaafsan yahay oo wax tabashada saleebaani ma jirto annaga waxaan raadinaynaa saleebaan tabashada ay tabanayaan in la helo dadkii ka garaabi lahaa oo dowladda weye waxaa la rabaa inay ka garaabtee aan raadinaynaa odayaashuna waxay ka hadlayaane arrintaas iyadoo meel la saarin ayaa xanuun ku hayda annagana xanuunkaasi waa nala haya mas-uuliyiinta qaranka waxay doonayaan inay inta ka tagaan odayaasha dhaqanka ee saxda deegaanka in ay tabasho bixiyaan dad qaas oo diyaarad qaas ay uga soo qaadeen magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo dana gaara laga leeyahay wallahi aniga dowladda iyo dambiyaasheeda iyo say dadka u aruursanaysa iyo dadka wax saxa iyo waxaan sax ahayn ayagay ku habboontahay kelmadaas in la weydiiyo waa garta marka soma muuqato in adinka dana gaara laydinka leeyahay mar haddii aan meesha aysan ka muuqan waxgaradkii saxda aha ee deegaanka annaga iyo waxgaradkii deegaanka oo saxda aha wax fakaroon ku kala duwannahay ma jirto isku aragti aanan ka nahay tabashada saleebaan isku mid aan ka nahay waa gartay sababta adinka afar qof oo si gaara laydinkugu casuumay shirkaasi maxay tahay marka sheegno waxaan nahay saxiixayaashii aan ku nidhi saasaana la ku casuumay odayaashii saxiixayaasha ee galmudug oo dhanaana la casuumay oo reer galmudug oo dhan kuwaas qayb ka nahay saasaana ku nidhi marka ma isku dayi kartaan inaad aad adinku wax socodsiisaan keliya waxgaradka deegaanku ee reer cadaado haddaan lagu casuumin oo lagu qancin oo aysan wax ka dhisan wax ka socon yahay ma jirto anaaba qalaba waa ku waafaqsanaa waa gartaa waxaan ka ee waxaan raadinaynaa xalkii loogu qanci lahaa oo qayb ay uga noqon lahayn waxa la dhisaya haddaan reer cadaado ama saleebaan dhismaha galmudug aysan qayb ka noqon wax ka soconayaan maba jirto jugjugla meeshii joog anaaba aaminsan inay tahay shan xubnood oo muqdisho eh, diyaarad lagu soo qaaday haddii la qanciyo waxgarad kala degan aan la qicin waxgaradka cadaado joogaha ma garanaysaa iyo annagu waxaan isku khilaafsannahay ma jirto cumar macali cali oo loo yaqaana imaamka ah oo hogaaminaya ergada maanta tagtay dhuusamareeb kuwaas oo halkaas u tegay ka qaybgalka shirka dursinta beelaha deegaanada galmudug la sheegna in cadada shirkaas ay ku mateli doonaan dadyow qubayuu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyow qubayuu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman bisaasaha ahaa qiriyo bisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kula wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada uleysada ee dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan magaalada buulobardi ee gobolka hiiraan ayaan markaana aadayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabelle cali guud laawa ayaa magaalada buulobardi ee gobolka hiiraan wuxuu maanta uu si rasmi ah uga daafuray dhismaha golaha deegaanka halkaasi laga hirgelinayo tallaabadan ayaa timi kadib markii laba maalmood oo lasoo dhaafay magaaladaasi uu ku waday kulamo kala duwan oo uu la qaadanayay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada buulobardi ee gobolka hiiraan haddaba arrimahan iyo guulaha laga gaaran waxaan caawa kala sheekaystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle maxamed cali cadle wuxuuna ii sheegay in buloberde ay noqon doonto degmadii labaad oo laga hirgelin doono golaha deegaanka ee deegaanada maamulka hirshabelle
bismillahi raxmaan raxiim ugu horeyntii eh, radio cadaada waa waa idinkaga mahad celinaynaa xiriirkeena Eh, tan kale haddaan usoo laabano eh, degmada bulaburta waxaan ka sameynay en, eh, daafurkii golaha deegaanka oo beryahanba hirshabelle si xowliya uga socday marka insha allahu tacaala waana si aada u qurux badan ayuuna u dhacay daafurkaasi waa gartay markii ugu horreysa miya oo aad ka daafurtaan buloberde gola deegaan oo yeelato Ah, waa markii ugu horeysay daafur uu ka dhaco Eh, horey waxaan uga sameynay wacyigelin iyo maaragtay sida dadka loogu sharaxi lahay golaha deegaanku waxay yihiin iyo faa'iida ay leeyihiin iyo maaragtay inay dadku ay ayagu ay wax doortaan oo ayagu ciday rabaan cidda hogaamineed ayagu ay soo saartaan barnaamijkaas waxaa waaye waa horey waa wacyigelin waa looga sameeyay laakiin daafurku hadda u dhacay hore looma daafur Eh, waa gartay marka qaab noocee ayaa loo soo xuli doonaa marka golaha deegaanka oo aad eh, ka daafurteen ee buloberde Eh, sida hadda golaha deegaanka waxa waaye hal system unba hadda loo dhisaa marxaladda anagu aan ku jirno Eh, lama gaarin in sanaadiiq la geeyo meelaha oo maaragtay en, eh, tuulooyinka oo qof la arkaba codkiisa uu ku rito laakiin hadda waxaa loo waxaa loo doortaa wadanka dhan looga sameeyaa si kooban oo degmo kastaba loo sameynayo koob iyo labaatan en, en, eh, eh, xubnood oo golo deegaan ah Eh, qof kastana waxaa dooranayso shan xubnood marka boqol iyo shan dherga ayaa waxay dooran doontaa insha allahu tacaala koob iyo labaatanka eh, xubnood ee degmada buulaburta Eh, waa gartay marka buloberde miya meelaha kaliya oo ilaa hadda aad ka daafurteen oo gola deegaan eh, mise waxaa jira deegaano kale oo hore uga soo daafurteen oo usoo samaysan gola deegaan maya waa meelaha aan aan soo dhamaynaa jirta degmada war sheikh oo aan umalaynayaba inta badan in idaacaduhu iyo social media dhamaanba ay la wada socdeen oo horey loo soo doortayna waa waa soo afjarnay waa soo dhamaynay Eh, degmada jowhar iyo degmada beledweynena maaragta ayagana waa waa ka socdaa wixii joogaa heer gebagaba oo in maaragta dadkuna awoodda ay qaybsadaan insha allahu tacaala kana meeshii afaraad waaye Eh, waa gartay marka eh, dadka deegaanka say u arkaa marka in eh, magaalooyinka qaar ee hirshabelle ay yeeshaan gola deegaan oo maamul hoose ay yeeshaan deegaanadaas maya aad iyo aad ay dadku ugu faraxsan yihiin dadku waa dad eh, maaragtay een wax fahmaayo waaye leanna meeshan haddii dowladda dhaxa laga soo degay ee loo degay maaragtay een, eh, federalism waxaa lagu khasban yahaa marka in dowladaha hoose hoos loo dejiyo si oo maaragtay xukunku si uga soo bilowdo hoos marka maamuldaadejinta dadka ku faraxsanyan aaday u rabaan waa gartay marka ee, hirshabeelle ee, maxay uga dhigan tahay in eh, dhammaan deegaanada hirshabeelle ay yeeshaan gula deegaan oo maamulka hoos loo dejiyo
waa horumarkii la rabay waaye in- in ma dadku inay ayagu cid ay rabaan ay doortaan oo cid ayaga ay rabaan ay xukunto oo aan cid loo soo magacaabin waxaa waaye waa de- waa aad bay sharaf noogu tahay waana wadankoo dhanaana looga baahan yahay wadankoo dhan ay ka socdaan golaha deegaanku ma ahan oo kaliya in ay ka inay hirshabelle kaliya ay tahay wadankoo dhan ay ka socdaan waxaan u malaynaa inta cad- cadaada inay leedahay lafteeda degmada cadaada inay leedahay gula deegaan waa u malaynaa marka waa- wadankoo dhan maa u socda meeshaas deegaanada usoo samayseen ee, golaha deegaan ee warar ee, laga helaya waxay sheegayaan in ee, xogaas qabsiga dhanka beelaha uu ka taagan yahay oo soo xulista ee golaha deegaanka degmada washir si isqabsi uga jira waaba la doortay san- da- sanduuqa la dhigtay iyadoo lafta muraayada aa la isku doortay iyadoo maaragtay ummadoo dhan ay wada fadhiyaan si isqabsi uga jiri karaa ila deegaanka ay u xaqiijiyeen inaysan qeyq- ee, qaar ka mid ah ee, beelaha isku qanacsaneen ee, sidoo kale xubno usoo baxay iyo ee, qaabka wax u dhaceen
maya maya arrintaas arrin khaadba ma ahan mana u malaynayo cid qabta oo oon adiga ahayn in ay jirto washir waxa ka dhacay wax la wada ogey ahaayeen wada ogolay ahaayeen cid kastaba isku waafaqsan tahay marka waxaan islaa xogwaalnimadiinaa yar haddii warshiik arrinteeda cid ka hadli karta ama cid ka hadashay ma jirto hadday noqon lahayd beesha caalamka hadday ummadda soomaaliyeed noqon lahayd wax aad loogu farxaa ka dhacay waa gartay marka gulo noocaa ay ka gaarteen marka dhismaha golaha deegaanka maya golaha hadda waa wadnaa waa sidaan kuu sheegayo ma waa- waa waa bilow waay insha allahu tacaala marka waa in, eh, waana wadaynaa ilaa aan ka dhamaystirna hadii ilahay ma waa ka samaynaynaa insha allahu tacaala marka mar haddii wax la qaybsanaayo en, eh, marka ugu horeysa in dadku isriixriixaan oo anigaa kaa badan iyo anigaa halkaan saanahay wax iska caadiya waaye howlo siyaasadeed hadii la gelaa inkastoo washeekh aanay ka dhicin arrintaasu laakiin insha allahu tacaala waxaas waa xalinaynaa waana sida uu sida ugu qurux badanaana laga dhigaa meel kasta wax laga dooranayno aan rajeynaynaa iyadoo mujtamac dhan ay fiirsanayaan oo sanduuq meel yaroo laisku dooranaa dadka la tusinaa ee ma noqon doonaan wax oo idaacadaha laga sheego kaliya Ee, waa gartay marka ee, degmada xigta ood golo deegaan u samayn doontaan marka laga tago buuloberde ee wasiir waa meelma dowlaberde waa laga horeeya aan ku yidhi ma inaad ifaantay ma ma garan waxaa ka horeeya hadda degmada jawhar ah haddan ma- maaragtay awoodda la awood qaybsadii joogtaa in beeluhu ay dadka kala qaataanay joogtaa oo dadka saa- lasoo xulo maaragtay ergadii wax dooran lahayd kaasaa dhamaystir joogaba iyo beledweyne dowlaberdana meesha afaraaday noqona insha allahu tacaala haddii ilaah yidhaahdo waa gartay marka dhammaan dadka deegaanadaas ay ku qanacsan yihiin in magaalooyinkaasi ay markii ugu horeysa ay yeeshaan golo deegaan ma kulli gola deegaan waa lagu qanacsan cid aan gola deegaan ku qanacsanayn oo soomaaliya ma jirto oo nabadba u baahan marka dadku waa ku qanacsan yihiin adigaas qaabka wax loo qaybsan doono ha isreexreexaan wax dhibaato ah maa laakiin waa lagu wada qanacsan yahay deegaanadaasi ee golaha deegaanka ee loo dooran doono ama ee, ay noo yeelanayaan ee, wasiir maxaa faa'iidaha ay u leedahay ama ay kusoo kordhin karaan deegaanadaasi Ee, deegaanadan waxaa noloshaaba ku xiran ba nolosha dhanba waxay ku xiran tahay golaha deegaanka leanna meesha waxaa ka shaqayn doona dad aan karti u leh oo awood u leh oo yaqaano oo dadku ay ay gacantooda ku soo dhowdeen, ku kalsoon yihiin oo aamina dadkaas haddii la helana waxaa waaye degmada horumarkeeda waa waa waa imaana insha allahu tacaala haddii la yidhahdo Ee, dhammaan qorshaha iminka kugu jirta in deegaanada hirshabelle oo dhan ay u samaysaan golo deegaan waa ku jirtaa waa kuu sheegay waa kuu hormariyey marka aada umaadsan tahay waa aada waa waa waa waa waa ku mahad celinaa insha allahu tacaala wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle ayuu kaas ahaa oo ii sheegay in guulo ay ka gaareen golaha deegaanka laga hirgelinaya qaybo ka mid a deegaanada maamulka hirshabelle gobolka gado ee koonfurta soomaaliya ee markaan aadaya shacabka ku nool degmada bilaxawo ee gobolka gado ayaa maanta waxay dhigeen banaanbax ay uga soo horjeedaan xarga shalay dowladda federaalk soomaaliya magaalada caasimadda ee muqdisho ay ugu geystay wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo loo yaqaana janan shacabka ayaa sidoo kale waxay sheegeen in wasiir janan uu ka mid yahay dadka daalada badan ku dhaxashay nabadgelyada ammaanka degmada balxaawo iyo degmada dolow iyo luuq iyo sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan gobolka godo waxayna dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in wasiirka ay afduubatay nabadoon idriis gaaroodi oo ka mid ah waxgaradka deegaanka balxaawo ee gobolka gado oo caawa la hadlay warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ku xadgudubtay xasaanadda wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland sidoo kale idris gaaroodi waxa uu sheegay in ciidamada kenya ay duqeymo ba'an ay ka geysteen deegaanka leer dhamas iyo deegaanaha hoostaga halkaasna ay ka dhalatay khasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh walaalow meeshaan la yidhaahdo tuulo la yidhaahdo dhamaso ayaa waxaa ka dhacday nimankan dhallinyarada al-shabaabka oo duurka ku jiro ayaa waxay sameeyeen dhamasada shishe ee dhinaca kenya ah oo ku taalay anteena safaricom oo hadda ka hor ay jebiyeen ayay mar labaad anteenadii iyo meelo ay ciidamadaas ay deganaayeen sida la sheegayo oo hore ay u deganaan jireen ab qolo la yidhahdo ay deganaan jireen ayay sboloship ku xireen habeen hore marka way gubeen markay dhulka la dhaceen adoomaydii toddoba kilomitr meelahaasay u jirtaa laba tuulooyinka ama toban waa ka qiyaastii meelahaas ugu fogaan madaafiic bay la dhacday subaxiina waa la dhacday dhowr guri waa gubteen ninna waa dhaawacboo dhaawac fudud buu noqday waa ka qaxeen magaaladii dadki waa ka barakacay tuulooyin banaanadaas geedahaas duurarka abasawdaasay u qaxeen xilligaa jilaalka ah dadka ooman ama oomanahan iyo kuleylkan ka qaxay magaaladii ay deganaayeen dhibkooda waa garanaysaa waa gartay duqaymaha meelaha ugu badan ay ka dhaceen waa meelma waa hadda tuulada dhamasa waaye waa duqaymo oo alteleri waaye waa hub qulqulus ay ku duqaysay magaalada markay nimankaas hawshaa geysteen tuulada dhamaso adiga duqaymaheeda waa iska joogto waa waxbaan duqaynaynaa bay dhahan badanana rayidkay ku dhacaan dhibkaas waa gartay maxaa khasaaraha ka dhasha marka duqaymahan ugu dambe laga geysta deegaanka dhamase ee gobolka gadow adiga sida la ii sheegay warka laba guri waa gubatay ilaahay amarkiis dadkii madaafiicdii habeenkii u horreysay bayba ka carareen oo bannaankay u carareen hal nin baa ku dhaawacmay dhimasho ma jirto sida la ii sheegay laakiin duqaymahaas waa jiraan waa garta marka laba guri basa waxyeela ka soo gaartay duqaymaha ka dhacay deegaanka dhamase meelo kale waxaa jira oo la duqeeye hoostaga degmada ceelwaq ee gobolka gado maxaa kala socota ayaga
sii hore oo anteenooyinka laga duqeeyo hore waa jiraan marka dhulkaas ilaa cawsqurun iyo dhulkaas xuduudka ku teegsan badanaa way duqaysaa anteenooyinkeeda hormuud way burburisaa qoladan kalena iyagana anteenadooday beegsadaan oo waa waxeeyaan labada dhinacba waxaa la yidhi laba dibi meeshay ku dirirayso cawskaa ku dhinto shacab weynihii unbaa dhib ku qabo meeshaas duqayntaas way jirtaa kuwaana waa duqeeyaan kuwaa laftigood waa gubaan marka arrimahaas waa arrimo soo nonoqday soo nonoqday shacabkana dhib weyn ku hayo xagga dhaqaalaha dhib weyn ku hayo dhinac kastaba waa garta deegaanka la duqaynayo ma al-shabaab baa ka taliya ma dowladda federaalka soomaaliya ayaa ciidamada iyo kuwa amisom ku sugan yaa ka taliya deegaanka la duqaynayo walaalow tuulada dhabas waa meel oo laba tuulo isu dhowow dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya ah wax ka taliyo waagii hore ciidankan dowladda waa deganaan jireen laakiin hadda ma degana al-shabaabna ma degana kuwaana ma degana waa qolabo marbay iska imaadaan shabaabku iska imaadaan waxbay arbushaan oo meelahaas kuwaana askartaan iyo ciidankaasay arbushaan laakiin meelaha ay duqaynayso waa anteenayaal unbaa ka taagana wax degan oo ciidamaha ma jiraan badana waa garta deegaankan la duqaynayo haddiisan al-shabaab aysan ku sugnayn tuunka laga qabo maxay tahay marka loo duqaynaya deegaankan
nimankan waa taqaanaa kenya dhinacii laga soo aado dhinaca soomaaliya mar haddii laga soo galo waxaana halaynaya haddii anteena ayaga wax ka noqdaan anteena anteena ku guday leeyihiin haddii dhinacan laga soo galo oo shabaab uu galana dhinacan soomaaliya unbay soo aadayaan ilaa celcadde ilaa dhinacaas ilaa muxuu ahaa cawsqurin iyo garile iyo dhulkaas dhulka dadku degan yahay soo aadayaan dee nimankaana duurkay degan yihiin dee dadkii ribaasiyahana duurkay degan yihiin ma kala taqaana marka muxuu ahaa diyaaradaheeda oo meeshay arkaan iska duqeeyaan ma garan waa gartay ila deegaanka ah ayaa noo xaqiijinayay in marka duqeymahana ay dhacayeen xubno ka tirsan dagalaamayaasha al-shabaab ay ku sugnaayeen gudaha degmada dhamase ee gobolka gado niyow ma maqal ma maqal habeennimadii howlgalkaas way fuliyeen waana isaga tageen meesha kuwa sugno oo ma degana meesha degaan ahaan uma aha nimankaas meel gooniah toos usoo degaan oo rasmi ah meelaha qaarkoodu saasoo kale xuduudka ugu dhow ma sameeyaan waa garta marka dadka deeganaasi iyo dhammaan gobolka gado cabsi xoogan oo dhanka doqeymaha ayaa dareemaya marka bal ka waran dareenka dadka ay ku reebtay arrintaani ay kenya ka wada gobolka wallaahi reer baadiyaha aad bay dareenkooda u kacsan yahay cabsi badan bay qabaan socodkiibaa hataa yaraanayo gaadiidkii wadooyinka maraayo laftigood cabsi badan bay leeyihiin oo inaa loo maleeyo la duqeeyay ka yaabayaan marka dareenka dadka aad cabsi badan baa ku jira ma garan waa garta marka ilaa hadda ma jirta meelo dadkii ay ka barakaceen oo ay ka guureen oo uga cabsi qabaan in duqeymo diyaaradaha kenya ay ka geystaan meelaha ay degan yihiin walaalo lagama guuri karo degaan deegaankaada maka guuri kartid kii waan ka barakicin waa soo noqon alcadda intaan ogaabaa la duqeynaya haddana waanu magaaladii oo dadka waa degaya oo matooradii biyihii guryihii yaa ugu yaallo labaso sidaasoo kale waa xuduud laba tuulo isu dhoweeye dadka badanaa ma barakici karaan waktigaan meel loo barakacana male laakiin haddana waanu iska xeeleedaysanayaan oo markay madaafiicda iyo wax arkaan iyo inay guryaha iyo ka cararaan oo geeda hoostooda iska galaan oo meesha duqaymaha oo hadda bartilmaameedka ahoo kale ay ka fogaadaan iyo way dhacdaa haddana way kusoo noqonayaan meelo ka mida gobolka waxaa ka dhacaya banaanbax xoogan muxuu yahay banaanbaxan muxuuse qushiisa aad kala socotaan adeelow banaanbax culus ayaa ka dhacay degmada belaxaawo doolow iyo luuq banaanbaxaas waxay kaga soo horjeedaan xariga loo geystay wasiirkii cabdirashiid jaran oo ahaa wasiirka keliya jubbaland oo shacabkiisa aad u jecel yahay oo waxtarka ah ama ugu dhaqdhaqaaqroon xagga nabadgelyada degmooyinkan iyo ay haystaan iyo muxuu ahaa marka ay mar kastaba xaalada cakirato oo laisuu soo gobolka gedo la qabsado meesha keliya iyo ninka keliya oo halkaas ka duulo oo dib u qabto gobolka gedo ayuu ahaan jiray marka dadweynaha rabitaankooda iyo xarigaas ayaa xoogaha dareenkooda kiciyey sidaasuuna barnaamaxa u yimid waxayna ku codsanayeen in dowladda federaalka ay sii dayso muxuu ahaa wasiirka arrimo siyaasadeed siyaasadeedna in ay daba socdaan oo loo beegsanaya ayay dadku ku dhawaaqahayeen codkooda aan ka dareemhayay marka waxaan leenaha annaga laftigeen rabitaanka shacabka dowladdu ha raacdo waxa ay shacabka dalbanayaana ha yeesho wasiirkana sidaa ugu dhaqsayna badan ha loo sii daayo ayay leeyihiin annagana haddaan odayaashii iyo waxgaradkiina saasaan leenaha magara waa gartay dowladda federaalka soomaaliya ee qaar ka mid a xubnaheeda wasiirada waxay sheegeen in wasiirka wasaaradda amniga jubbaland loo haysto falal ka baxsan arrimaha bini'aadamada uu ka geysta qaybo ka mida gobolka gado arrintaas maxaa kala socotaan winow markii runta loo hadlo horta qof kastaba dembiga uu gacantiisa ku geysta ayaa loo qabsadaa kullay ma arag wasiirka meel uu amar ku bixinayo ama wax uu hala dilo uu leeyahay ama tacadiye hala sameeyo uu leeyahay laakiin kollay maamul meel uu ka jiro waa tacadi iyo dhib waa ka imaani marka ciidankii gacanta geystay ama wax geystay waa gooni laakiin fal toos ah anagu hadda ku eedaynayno oo gacantiisa uu ku geystay ma jiraan kolley wax badan oo tacadiyo geystaa jiro hadda dowladda federaalka ka mid ah rag waaweyn oo baarlamaanka ku jira ka mid ah muxuu ahaa aqalka sare ku jiro hadda qaalo xilal loo dhiibaa ka mid ah tacadiyada waa badan yihiin soomaaliya tacadiyo badan waa la geystaa dadkii gacantooda ku geystaan socdo waa gartay waxyaabaa ka horna ma aqaano arrintaas mar baa la iswaraystay ee lagu qabsaday wax miyaa lalahaa mar waxaan arkaya maxkamadda ay tuurtay kiiskaas la sheegaya laahay marka ma garanayo inay arrimo siyaasadeed yihiin baan u malaynaa gartay waxyaabaha lagu haysto ee cabdirashiid janan waxaa qayb ka ah sida ilowladya ay xaqiijinayaan in afar qof oo laga baxay salli ku yaala degmada badaxaawa laguna dilay isduulaadka magaaladaasi in asagu amar lagu dilay u baxshay kolley wax kasta oo caddeyn bay u baahan yihiin xagga diiniyadda iyo xagga kooda shabenaalaha iyo barajatuurahaba waxaa loo baahan yahay qofka in kiiska lagu cadayn karo xukunka taliya amniga waa caqli ama wasiirka amniga waa caqli ma aha saldhigga waxa ku xiran iyo wixii kala baxay iyo raggii kala baxay ha waa la dhihi karaa raggaas maxkamad ha lasoo taaga ama ha lagu cadeeyo laakiin waa in la cadeeyaa qofka waxa uu qabo laakiin asagaa meesha madax ka ahaa ama amar ka bixiyey ama lacala asagaaba ka dambeeyey ma noqonayso kiis wax xaqiiq ah kiis noqdaa ma garan wax baaq ah oo jeedinayso oo dhanka duqeymaha kenya ka fulinayso gobolka gado waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka arrimahan soo nonoqday ee duqaynta ah ee gobolka gedo ee dowladda kenya naga soo gaaraya in arrintaas wax laga qabto waxaa kaloo baaq u dirayaa dowladda federaalka in wasiirka amniga oo wax badan ugu fadhiyo dowladda muxuu ahaa maamul goboleedka jubbaland ama gobolkan gedo xagga nabadgelyada iyo xagga muxuu ahaa waxtarkaba in ritaanka shacabka la raaco oo la sii daayo sida ugu dhaqsiina badan ee wasiirka ayaa baaq u soo jeedinaya
mid ka mid waxgaradka deegaanka beled xaawo ee gobolka gedo ayuu kaas ahaa oo sheegayay in dowladda federaalk soomaaliya ay meel uga dhacday xasaaradda wasiirka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ay ku xirtay magaalada caasimada ee muqdisho taliya ku-xigeenka ciidanka guduudka soomaaliyeed sakiye xuseen axmed ayaa ka hadashay xarigga shalay muqdisho lagu geystay wasiirka wasaaradda amniga iyo maamulka jubbaland qoraal ay soo dhigtay barteeda twitterka ayaa waxa ay ku sheegtay in wasiirka janan uu galay dambiyo culus islamarkaasna ciidanka booliiska soomaaliyeed baartaan xoog lahay ku samayn doonaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa shalay taariikhdu ay ahayd soddon iyo kowdii bisha sideedaad ee sanadkaani waxa ay garoonka diyaaradaha cadaacadii magaalada caasimada ee muqdisho ay ku xireen eedeysane cabdirashiid xasan nuur oo liqaana janan kaasoo ku eedeysnaa dambiyo culus kiisaskaas oo hadda ay baarayaan ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsugudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayay tiri taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed genaraal sakiye xuseen axmed dhinaca kale warar culus ay kasoo saareen guddiga amniga ee maamulka jubbaland xarga wasiirka wasaaradda amniga oo dowladda federaalk soomaaliya ugu xiran magaalada caasimada ee muqdisho shir deg deg ah oo maanta iskugu yimaadeen guddiga amniga ee maamulka jubbaland ayaa lagu hadlay xarga magaalada caasimada ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ugu geysatay wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka jubbaland shirkaasi kadib war-saxaafiyada laga soo saara ayaa lagu sheegay in jubbaland ay walaac xoogan ay ka qabto nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga ee maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur oo loo yaqaana cabdirashiid janan sidoo kale war-saxaafeedkaas ayaa lagu baaqay cid kasta oo ku lug laha xargaasi inay si degdeg ah xiriirdiisa u siiyaan wasiirka waxayna hay-adaha garsoorka dowladda federaalk ee maamulka jubbaland ka codsatay inay soo faragelin arrintaasi wasiirka wasaaradda warfinta ee maamulka jubbaland ayaa warbaahinta u akhriyey war-saxaafeedka ay soo saareen guddiga amniga ee maamulka jubbaland maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay kowdii bisha setembar iyo sagaaliyo tobanka waxaa shir degdega isugu yimid guddiga amniga dowlad goboleedka jubbaland shirkaasi oo uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamuud sayid aadan waxaa lagaga dooday xaaladda afduubkii wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland loogu geystay garoonka aadan cabdi aadan cabdulla cismaan international airport ee magaalada muqdisho isagoo safar shaqo ku marayey halkaasi maalinnimadii sabtiga ahayd ee taariikhdu ahayd soddonikodii agost kii arintaas oo nagu noqday mid la yaab leh waxaa wax raad ahna aanan ku ahayn sharciga xuquuqda mas-uuliyiinta xasaanada leh iyo xaqa muwadinka soomaaliyeed sidaa awgeed dowlad goboleedka jubbaland waxay walaaca weyn ka qabtaa nolosha ammaanka iyo badqabka wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ee cabdirashiid xasan cabdinuur dowlad goboleedka jubbaland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo ku lug leh tallaabadaasi shalay xorriyadda looga qaaday wasiirka amniga inay si degdega u soo celiyaan xorriyaddiisa sidoo kale waxaa hay-adda garsoorka ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka jubbaland ka codsanaynaa iyaga oo gudinaya waajibaadkooda sarraynta sharciga iyo ku dhaqanka nidaamka dowliga inay caddeeyaan xadgudubka lagula kacay muwaadinka xasaanada leh una soo bandhigaan sharciga dalka ugu dambeyn waxaan ka digaynaa cawaaqib xumo ka dhalan karta in lagu dhaqmi waayo xeerarka iyo shuruucda dalka u yaala taasoo wiiqaysa midnimada wada noolaanshaha iyo kobcinta dhismaha qaranka soomaaliyeed
barnaamijka xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadanaha oo aad nagala socotaan magaalada caasimada ah muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanaya ra-isul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan caali kheyre ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay xarunta maamulka gobolka banaadir wuxuuna halkaasi kulan kula qaatay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho cumar maxamuud maxamed oo loo yaqaana cumar filish kulanka ay yeesheen ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan caali kheyre iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa lagu hadlay horumarinta gobolka saruqaadista ammaanka iyo bilicda caasimada gobolka banaadir ee muqdisho waa maalintii koowaad oo aan soo fadhiisto xafiiska waa kowda sebtembar waxaa sharaf ii ah markii ugu horreysay oo xafiiska soo fadhiistay inuu ra-iisul wasaaruhu booqasho noogu yimaado marka warbixin kooban ayaan siinay ra-iisul wasaaruhu kadib markuu xafiiska nagu soo booqday sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu booqday xafiisyada ku-xigeenada gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa magaalada muqdisho intaa kadib warbixin kooban kadib ayaan sigootinay si aad iyo aad ayuu u soo dhoweeyey higsiga siyaasadeed ee aan soo bandhigay marka waan rajaynayaa si collective ah oo isku xirnaan ah inaan ku guda doono howlahayga ayagoo ra-isul wasaaraha iyo golaha wasiiraduba ay igu taageeri doonaan insha allah qiriba maysaan biya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay
kulanasanadilana qayb gudumee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibyal waxaa kusoo dhawaatan xubintaas ku xiisaha badneed ee kalamaan guddoomiyaha beledka haddii lagu ugu aamino dhagaxdii oo la qaadiyo qaraxii la joojiyo iyaa laga rabaa hays oran waa rabaa la yidhi roobaa lagu waayi war horta dhagax la qaadaayo ma jiree waa dhunsantee haddaa kuwo cusub la dhigay saybiyaano war guddoomiyaha gobolka waa kii habee hore dhahaya waddooyinkaan furaynaaye ma hadalkiisa laga xanaaqay war guddoomiyaha gobolku sidii madaxdii hore u hadli jirtay ayuu maanta u hadlay wuxuuna yidhi shacabku waa inay ciidamada amniga la shaqeeyaan marka waaba yaabanahaye see ciidamada loola shaqeeyaa awoy ambara mudu imisaarlamba meela mudunyiingalaari ad meela mudunaytay may
shibaaka fuuloo idaymoo haddaan bannaan soo baxayay ma dhahi warwar ma haysiine ciidanka boolisku riwaayad ay sameeyeen ayay soo bandhigeen riwaayadda yaa agtar ka ahaay eedda naga raalli ah riwaayaddan waa kaa weyntahay noocaad fiirsan jirta maahe madarasi masaay ma soomaaliya saay warnimiya walmooshiidin musalsalkii hindigiyahaay omadii walaa dhiyanka damba meele buug biig buug biig liskuma masawiraayi war warkaa naga dhexgelinine riwaayadda waxay ka sheekaynaysaa askari jagboynti taagan nin baabuur wataa u imaanaya askariga aqoonsiga ah keena uu leeyahay ninkii wax aqoonsiga caddaynah waa weynayaa kadibna boqol doolar inta jaabka soo bixiya uu leeyahay aqoonsi ma watay hawl lacagtan askarigana wuxuu ku jawaabayaa laaluushka ma qaadanee falkan waxaad ku mudaysanaysaa xarig taliyahana ku geynaya ciidanka qarankana ha u gafin maandhow ciidan noocaasa waayahan ma arkin allaha noo kaso war maalin dhoweyd nin xaaskiisiyo foola baawar ku wada ayaa jeegboyntii soo istaagay kala wareega yidhahda askartii war ma kala wareegi karo xaaskiiyo foolahaan wadaa buu yidhi kala wareegaa la wariyaa war ma kala wareegi karo ilmaan riyaalo ma kaa yeelinaa kala wareegaa li nambarka telefoonka ii sheeg u yidhi waa loo sheegay hal doolaruu tuuray markuu dhawaaqa telefoonka la soco marka waxaan la yaabana askariga boqolka doolar diidoo boolisku soo bandhigeen xaggee ka soo iibiyeen war mar kasta ciidanku waa laba nooce ha u gafin war taliyaha cusub ee ciidanka booliska markuu shalay xilka la wareegayey wuxuu yidhi kala wareeg dama ma jirto iyo cid jidka lagu dhibi doono barax makaarawiye barfuunka le iigu banay miya warwar ma haysiine cabdi qaydiid oo shalay ka hadlaya xilwareejinta waxa uu yidhi ciidankan tirada badan leh maanta baambayda idiin garaacaya maalintii aan xilka la wareegay waxa uu yidhi caag saddexlaa ii garaacayeen wax qalaba maysan marka dadkaan markay lix bil joogaanba xilka laga qaadayo maxay qaban karaan war cabdiqaydiid muwaalin yahay xilkan saraakiil badan aan feel ugu jirto lixlix bilood oo dhibnu ah war cabdiqaydiid berigii taliyaha booliska laga qaaday wuxuu yidhi xilku waa xanuun badan yahay marka madaxweyne shariif maalintiisa ha adkaysto war taliya ku-xigeenka booliiska jenaraal sakiya ciidan badanoo bilaanqay oo qoratay war hadday ku soo xidhaysaa adiga warka naga dhegayso wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid janan xabsigaan dhignay tiri dembiye waaweynaana loo haystaa marka adeer boolisku meeshaa ku ogeydeen ma joogo inuu wasiir xirow mara war wasiirkan la xidhay ood sheegayso ma faleeba siyaasadoo nabad iyo nololaa la surayaa mase maxkamadaa la saaraya war cabdirashiid janan waa tii hadda ka hor la yidhi dembigii oo gale waa laga baabi'iyey ee mashaqadii loo dirow qaban waaye war inuu axmed madow meesha ka saaraa la rabi waana ka saari wey war jubbaland waxay tihi haddii cabdirashiid janan xorriyaddiisa la sii waayo cawaaqibxumaday ka timaado dowladdaa mas-uulka ah war jubbaland ma waxay ula jeedaa carruur aan lala cayaayirin baa jirta war war ma haysiine wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdiraxmaan odowaa oo ahaa hormuudkii aasaaskii galmudug ayaa ku dhawaaqay inuu musharax galmudug yahay madax badanina waa ka qayb galeen xafladdiisii war xafladdiisii calijaabku jiraa joogay madiye cabdiraxmaan ode waa ma nabadii noolaa wadata waxaa la yidhi sharaxii la tumo sheekaa ka dambayso war mayla eraayi hadhigiti baaylagadayaas dadkuun reer galmudugaa la eraayi warwar ma haysaane cabdiraxmaan odawaa maanta ra'iisul wasaare kheyraa qaabilay marka anigu madaxweynaha galmudug inuu yahay odawaa aanan ijaasadii nabad in walaalala siyaayay war anigu inuu hore u haystaa ma filayaa war kulanka fiqiga goobjoog ka ahaa marka waxaan filayaa in dib u heshisiin qaraa ay dhacday war meesha maa salaad bu waa jooga laguma kala maqnayn war agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda sambelol shashale wuxuu yidhi ilaa hadda dawladdu waxay maamushaa gobollada beesha aan ka soo jeedno war shalay senatar muuse suudiya xafladda odawaa ka hadlaaya wuxuu yidhi anigu xaasidnimada ma aqaane odawaay waa macalinkayga marka anigu waxaan la yaaba muuse odawaay waaba dhali karaahe siduu macallin ugu noqdo war muuse cirracaanoodkaad ku aragteene hooyadiis iyo aabbihiis bu waa nool yihiin marka in macallin loo noqdaa waa suurtagal horaa waxaa loo yidhi maclinbo maclinaaka weyn war hadda ka hor xaaji muuse suudi mar la weydiiyey